بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل أذاكني باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم وحو باب يسين رسولك إلى كتب تيسي إيا وراقه رسائش وقري إلى ملوك الكفار قال بقر دودي يدعوهم حال وياديو إلى الله إلهي حقي يدين تيسه عز وجل فالقيب يدوان صارقنا يودي حديث كديرا أبو سفيان يو هرقلي يو أموره يغدح مريئها تصبى حديث كاسب تيس وحيد كتاب رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه ودري ninkaas heraqle uu diray bal qolooy keligii muu haynsan horeba usoo sheegnay ee dadkii boqorada iyo maaxda axda ahaa ee dhulkaa joogee la gaari karayay intoodii badnayd rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waraaqataa lamidu u diray baabkuna dee yaanu dheeraaninbe laakiin barhkood baa magacyadoodu inoogu sugnaanay ayay inoogu sugan yihiin oo wuxuu yihi musanifku xadaanii yuusuf bnu xamaadin xamaadin ilmacniyu قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى بل وحويا سعيد هو سعيد بن أبي عروبة انت كلنا وادين مركا يوسف بن محمد المعني عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثامن كل دادا إن هورين وغهري ويا ذكر غودو كتاب فيلم كبصوا مري المعنيna sida شharxa bay noogu sugan nisbadan waa nisbaة ilىa macnin kolley macnina magacaas dee dad kala duwan oo inoo soo kutubta ku sugan baa jirta oo magacay la bixi jireen oo xataa saxaabada qaarkood ay kuba mid ahaayeen samcaanna wuxuu kasoo noqonayaa nin macni bnu zaa'ida la odhanayuu tafsiirtiisii iyo dadkii ka markaa ayuu kaga mid yahay nasrigiisii oo taas baa loogu nisbeeyey wuxuu yihi haddaba anas ibnu malik ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebigii ilaahay kataba uu qoray ilaa kisraa kisra ninkaa la odhanayay waa laqab boqortooye isaguna ayuu u qoray waraaq buu u qoray wa ilaa qaysara qaysarna waa u qoray risaalo waila najaashiyi najaashina rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh risaalo uu diinta ugu yeedhayo ayuu u qoray wa ilaa kulli jabbaarin ay wa arsala ama waa dirayoo rasuulka ilaahay waanu u qoray kataba ilaa kulli jabbaarin ku kastoo jabbaar ahaa waa dee nin kastoo madaxoo mutasallid aho dadka ku qasbo waxa uu doonayo dee taas dadkii madaxdii ahaaba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waraaq buu qoray yadcuuhum xaalu ugu yeedhayo ila allahi tacaala ilaahay ugu yeedhayo bal kisra kolley waa nimankii reer furus ninka u madax noqda boqor u noqda kisra lagu magacaabi jiray waana laqab dad nin kastoo u boqor noqda lagu magacaabi jiray kolley sheekhuna raximah llahu tacaala halkan inta halkan nooguma sugan mooye kuwo kale isagoo sheegaya macnaa waqtiyadaa waxaa jiray dadka madaxda ah ama dee manaadiqdii kala dunayd iyo dhulalkii kala dunaa dadkii boqorada kaba ahaa ayaa meel kastaaba laqab gaar ah oo kolba ninkaa madaxda ah laqab u noqda isagoo magaciisii kalena leh ayaa jiray reer markaa faris kisra ay la bixi jireen ninkani magac kaluu lahaa ee waa magacii kuwii ka horreeyeyba la odhanayay kuwii ka dambeeyeyna lagu magacaabaye weeye kisra kaaftuna inta badan culimadu way kasriyaan barhkood baa idhaa lafdigan asalkiisu dee waxa weeyaan waa lafdi lasoo tacriibiyeyoo iyaga agtooda khusrow ayuu la odhan ayuu ahaabe khusrow tacriibkiibay kisra tahay ninkaas markaa qaysar masalan habeenkii dhoweyd ba soo aragnay inoogu dambeysay ciddii reer ruum boqor u noqoto qaysar baa la odhanayay ninkan hiraqla lagu magacaabayay najaashina ninka soo xabasho waqtiyadaa madaxu noqda najaashi waa la odhanayay isaga kii saxaabadii rasuulka ilaahay markay u hijroodeen soo dhoweeyey u nusreeyey ee bal matalan kaas islaamay isaga magaciisa waxay culimmadu soo naqliyaan asxama in la odhanayay oo yidhaahaan waa bimacnaa cadiya ayuu kaba dhigan tahay waxaa halkana uu tirinayaa oo fircawn oo kale ciddii qibdi madax boqor u noqota khaqan hooyadna turkiga ciddii waqtiyadaas iyo waxa weeyaan bilaadan imika ay degan yihiinna may deganayne beri bay ka xigeen be tan mar dambe yimaadeenba dee waana kollay in badanba waa ku harhsan yihiin dhulkii khaqanna ciddii iyaga turki boqor noqota casiizna masar oo kale gaar ahaanteeda bal adigu tubacna reer xamyar wixii boqor noqdee bal waa la qadiyo marka waxaan soo aragnay kisra ninkii waraaqda siday inuu ahaa dixya may wuxuu qaysar inuu dixyat ibnu khaliifo ahaa kisrana waraaqda waxaa loo dhiibay cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi ayaa rasuulka ilaahay uga dhiibay najaashina wuxuu u dhiibay camr bnu umayata adamri saxaabigaa laba odhanayay ee qolooyin kale oo kala dunaayoo rasuulka ilaahay uba diray oo kutubta siirada iyo inoogu suganna waa jiraan mar keliyaan u wada diray rasaa-isha iyo dadka u kala diray markuu xudaybiye ka soo laabmay walaysa binajaashiyi raawigii baa wuxuu leeyahay walaysa ma ahaanin binajaashiyi najaashigii alladii najaashigaasoo sallaa uu tukaday calayhi korkiisa annabiyu sala allahu calayhi wasalam najaashigii uu markii uu dhintay rasuulkii ilaahay saxaabada ku yihi salluu calaa akhiikum ama dee addoon in walaalkiin oo saalix ayaa dhintay oo xabasho ku dhintay kuba tukada ee uu ku tukaday san janaa-is ku soo maray kaa maaha waa najaashi labaad walaysa binajaashiyi aladii sallaa calayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam marta najaashi ama asxamaba nin kasta ay dee soo naqliyaan waa ka dee ninkii jiray weeye boqorna xabasho uu ahaa waqtigaas markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabadiisa uu diray xabasho ee laba goor loo hijroodayba hijradii hore waa lasoo noqdee tii dambena dee waxaabay in badan ba waxna way soo noqdeen waxna way ku raageen oo dhowr iyo toban sunood ilaa jacfariyaba ugu dambeeyeyba daba ninkaasi markii dambe markaa hore muu islaamin laakiin markii uu iyaga warsaday wafdi qurayshna ay tegeen qur-aankii dee aayaad maryamana ay ku dul aqriya suuratu maryam jaabir inuu jacfarna uu hadlay waa kii dee wuxuu aqoonsaday diin inay tahay nebi inuu yahay nebi ciise wixii uu la yimiyo isagu meel keliya ay ka wada imanayaan laakiin markaas dee islaam uu islaamay may jirin ee dee wuxuu gartay xaqnimadan iyo diintana waa kaa nimankiina iyagoo kusoo hungoobay wixii ay doonayeen oo muslimiinta in la soo celiyaa ay bal matalan uu soo celiyey laakiin mar dambe ayuu rasuulkii ilaahay dacwadii intuu gaadhsiiyey buu islaamay waxaanuu dee kuba dhintay isagoo muslima ayuu dhintay sa muuqatana ee xawaashidiisii iyo mamlakadiisii islaamku kumuu faafin muslimiintu haba degeen dad bee lasoo dhoweeyey haba noqoto wixii kaba joogay isagoo xataa markaa uu islaamay bal markaa islaam dee faafay may ahayn oo saa daraaddeed markuu isagu dhintayba dee kii ka dambeeyey islaam muu ahayne masiixigiisii ayuu ahaaba waxaana dhici kartaba islaam nimadkiisaas ee isagoo ama mulkigiisii ama naftiisa uga baqday inaanu caddaysan oonu la jahrin dee xaashiyadiisa dhexdooda iyo mamlakadiisa dhexdooda aanu laba jahrin laakiin islaamnimuu ku dhintay waana kaa rasuulka ilaahay ku tukaday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka ta inoogu suganaa najaashigan rasuulka ilaahay u diray isaga ma ahayn markaa dee waxay ixtimaali in isaga horta bacd alculamaa waxay dhahan sanadii sagaalaad ee hijradayaen markaa uu dhintay aimada qaarkood baa ka horreysiyey oo idhaah waa fadxu maka horteed bay ahaydba haddii aan idhaahno fadxu maka horteed baaba dee dhimashadiisu ay ahayd oo uu kaba sii horeeyey waqtigaas waxay noqonaysaa un ninkan dee isaga loo diray waa ninkii adigu kaba dambeeyey unbay noqon dee kol haddaan taan idhaahno ama dee jiho kale oo dee iyaga kaba mida nin ka talinayay ayay diritaanku noqonayaa isagii laakiin waxa weeye isagu dee waqtiga waa islam waase dee halkan culimadu yidhaahaan waxaa kaloo dee ixtimaalkuba ay noqon isagu saan soo sheegna waa kanoo diintii waa aqoonsaday muslimiintiina waa u heliyey waa u nusreeyey iyagoo aaminana waddankiisa way joogeen oo taasay aamin kuba ahaayeen laakiin haddana markan dee risaaladan ba imaka waxa weeye in haddii ay noqoto inuu isaga aanay se riwaaya inoo dambayse uu isagiiba noqdo kan loo diray dee waraaqdii ku islaamaba inay tahay laakiin halkan waayo de bacda siyar culamaa siyar baa waxay ku tagaan najaashina rasuulka ilaahay waraaqda u diray inuu isagii yahay haddii taa la yidhaha waxaan odhanaa tii kuba islaamee laakiin dee maa fi saxiixi muqadamun calaa maa dakarahu ahlu siyar ama bacdu ahli siyar oo saxiixa waxaa inoogu sugan baa ka horeynaya ahlu siyar bacdigood waxa ay sheegeen oo kan uu markaa qolooyinkan uu u dirayay waraaqa isagana waraaqda uu ugu dhiibay waxa weeye ma aha ninkaa islaamay ma aha walaysa bالنajaaشي اladي صلى عalayه النabiy صلى الlaه عalيه وsلم وxadaثnah mحamed بn cabdالlahi الruزiy qal xadaثna cabdالوahab بn caضاء عan سacيid عan qataadta أnahu qaala xadaثna anas بn malik can النabiy صlى الlah عalيه وsلم bmilه oo xadiidkii hore طariiq kaluu leeyahay marka waana rasul kii hore mid laba mid ah laakiin riwaayada hore qataade waxaa ka warinayay saciid cabdulacla ibnu cabdilacla ka wariyey maantana cabdulwahaab ibnu cada ayaa ka warinaya riwaayadiisana walam yaqul muu odhan cabdulwahaab fii riwaayatihi walaysa binajaashiyi aladii salla calayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam jumladaa dambe muu sheegin oo intii hore xadiidka waa iskaga mid xagga xadiidka moxamed sheekha muslim kolley caawa inoogu horeysa laakiin axaadiistiisu dee ma sii yaro oo tobaneeyo way ku dhowaanaysaayo maahani dee axaadiistiisu dadkeen markaa welibana dee waa kutubta usuushaana badankooda kuma riwaayo kuma laha waana bal masalan xaafid ibnu xajar siduu kaba cabiro waa nin caaishiro ama dabaqada tobnaad ee ruwaadda ayuu kaba dhiga oo dee sheekada muslimiin badan oo kaba mid dabaqadoodii laakiin aruziyu alaruziyuna waa la yidhaahaa nisbadna waxay noqonaysaa dee waa dacaamkan macruufka ah ama beriiskii ayay noqonaysaa dacaamkan macruufka ee de agteennaba mashhuurka kubaa taas bay tahay laakiin kutubtii matalan taraajimtu nisbadiisana soo qaadeen asalkiisa hore waa reer basra la yidhaha markii dambe baqdaad buu degay asalkiisa reer basra sababtan dee ruska loogu nisbeeyey ma sheegaan oo xaafid bnu xajarna tahdiibu tahdiib iyo taqriibka toona khaasatan tahdiibu tahdiibka weynkumuu sheegin dee kitaabkii asalkaba ahaa tahdiibu tahdiib iyo kuwa laba midka asalka u ahaa tahdiibulkamaale uu mizina tarjamadii dee isaga ha kaba hadleen oo cidduu ka wariyay ciddii ka warinaysa waxyaalo laakiin ina maxaa loogu nisbeeyo aruziyu ahmed aruziyu loo yidhi taas ma sheegin saaxib albaxr ilmuxeed baa wuxuu ka soo naqliyaa sheekhan kitaabkan takmil adigu fatxulmulhimka takmiladiisa leh kolley duruustii ee aynu madkhalka uga dhignayna waa sharaxan kaga soo warramay waana sharax mudbacaysan oo nin shibir adigu oo caalim ahaayo dee kolley intaani hindiya bakistan kala goyn bu haabeen ayaa wuxuu leeyahay tasharax weyn oo qiimalaha oo fatxulmulhim la yidhaaho oo muslimka oo madbacaysan laakiin sheekhu qeyb buu ka dhintay oo muu dhammayn marka nin aanan dee kolley weli geeridiisa maqlin oo taqiyudiin alcuhmaani la yidhaaho ayaa taam yeelay oo takmilatu fatxilmulim oo iyadna way madbacaysantahy waana mutawafira xataa ruuxa doodaanta radadna waa kaba helaya oo labadoodaba iyagoo taas ah takmilada haddaba saaxib albaxri baa dee kolley wuxuu soo naqliyaa taqiyudiin kasoo taqiy lcuhmaani baan ujeeda taqiyudiin maayo kaba soo naqliyaa inuu yihi mansuubun ilaa darki larz manaa karintiisa ayaa loo nisbeeye laakiin wuxuu yidhaha wax mastera waayo kutubtii hore hadalkaasi kuma sugno oo halkuu kasoo naqliye masterkiisii wuxuu ictimaadsaday ma sheegine bal adigu sheekhu taas weeye nisbadu in axaadiistiisna waa waxoogaa iyo tobaneeyo kuba dhowo markaasi maaha kuwa noolu ahayn xadiidkan ama labuu leeyahay cabdulwahaab ibnu cadaa alkhafaaf isaga naftiisu waa nin kolley aynaan hore mala usoo marin lakiin isna axaadiistiisa tobaneeye ku dhowdo de waa axaadiis inoo dambaysa xafs bn xajarna wuxuu de kunyadiisana abu nasr alcijri mawlaahum adigu waa reerkaas waa mawaalidoodiibuu kaba mid yahay wuxuu bal masalan yidhaahaa waa nin saduuqu rubamaa akhtawaatu kaba cabiro laakiin culimada qaarkood baa tawsiiq iyo derajo intaa ka badan gaadhsiiye calaa kulli xaalin marka uu saciid ibnu abi caruubo ka warinayo aad buu axaadiistiisa u dabdiyey aadna waa u sugay oo ibnu sacad baa wuxuu yidhaahaa uu laazimay oo suxbadiisaa lagu yaqaano oo kutubtiisana uu qoray imaam axmedna wuxuu yidhaahaaba aclamu nnaasi ama min aclam nnaasi bixadiidi saciid ibn abi caruba saciid ka hayno markaa bal dadka axaadiistiisa aada ugu yaqaana saa isaguba uu qataade axaadiistiisa dadka aada u dabdiyey saciid ahaa ayuu isaguna kaga midiyey cabdilwahaab ibnu cadaan wuxuu yihi markaasi xadathana anas ibn malik halkii hore waxay inoogu sugnaa can qataadata can anasin qataadana tadliis baa lagu yaqaanaa imika halkan muxuu yihi xadathana anas ibnu malikin oo tadliiskiisina laga aamin baa la noqday halkan wey walam yaqul walaysa binajaashiyi aladi sala calayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam وxdثnي نصر بن علي الجهضمي qال أخبرني أbي qال xdثnي خالد بن qaيس عن qتاadة عن أنس وlم يذkر وlayس bdي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم mعnaa sندkan kalena xadيiثkii un weeye qتاadة nin سدexaad baa ka wariyey oo waa khالد بن qaيس baa kaba wariyey aduu markii hore m nin labaad weeye labada daريقa horeba سعيid baa kuba sugnaa بن أbي cروبe haddaba isagana riwaayada khaalid kumay sugnayn oo saciid buu la siman yahay walaysa binajaashiyi aladii salla calayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam intaasi kumay sugnayn kolley nasr bnu cali aljahdamiyo aabihii cali bnu nasri waa laba nood fiqa ah oo aada iyo aadna u qiimo badnaa horena kitaabka waan ugu soo aragnay labadoodaba labadan isdhalay laakiin khaalid bnu qays waa nin aduu khaalid bnu qays ibnu rabax alazdi adugu alxudani kollay hore umaynaan soo arag xadiidkan iyo xadiid inoo dambeeya oo kitaabulibaas kuba iman doona ayuu isagu kitaabka kuba leeyahay atbaacu taabiciintiina ka mid weeye xafnu xajar kollay dee waa nin xasan martabadiiba aan dhaafsiisnayn buu ka dhigaa saduuqun yuqrib waa nin saduuqa laakiin weliba axaadiis kolkol qaraa'iba ula gooni noqdo wariya de jamaaco malaha ilaa shan gaadhaysoo aimada ka midoo ibnu maciin iyo dahabiya ay kaga mid yihiin ayaa ninkan tawfiiqiya kitaabkeenana labadan xadiis buu kuba leeyahay xadiiskuna waa ka aynu soo marnay uuna imakaan kaba soo baxnay kollay macniisna arrinta kale halkan sharaxay ugu suganna saddexdan isnaad ee maanta isdaba galay dhammaantood waa reer basra oo dhammaantood waa reer wada basra waana arrin dee kolkal kitaabka ay kusoo noqnoqotaa reer kufaya reer basra iyo malaa dadka kale way uga badan yihiin oo in markaa aynu saddex sanadoo isku wada xigo sanado markaa dhammaantoodba eeg laga bilaabo saxaabigii ama dee saxaabigii lagu dhameeyey ilaa sheekhii muslim reer wada basra ah waa arrin dee kolley ladaaifta isnaadka ayay kaga mid tahay ninka aan lahayn baqdaad buu degaynaa isagu asalkiisii baa isna reer basre ahaa oo iyada taasna dee basra asalkiisa hore ahaa ayaa aynu ugu tirinaynaa inuu sanadkan dhammaantooda reer wada basrayin baabun fii gaswati xunaynin wuxuu u baabaysan yahay gaswadii dee fii dikri gaswati xunaynin gaswadii xunayn bal sheegitaankeedii iyo axaadiisteedii qeyb kaba mid a taas xunaynna waa meel waadi ama dooxayd oo maka iyo daaif udhaxayso carafana kasii dambayso mala xagga daaif kaba xigtay waana halkii dagaalkii kaba dhacay sanadii sideedaad markii fadxumaka dabadeed un bishii aduu rabadaan fadxumaka aheyd shawaal buu dagaalkana dhacay bal markaa kaasba weeye haddaba balkaa dikrigiisii ayaa uu yahay kolley xunaynna sadee badan haddii ashcaarta qaarkood lagu arkayna qur-aanku uu kuba yimi waa ism masruuf oo de malaa waadi lafdiga mudakara وxdثnي أbو الظاhر أحمد بن cمر بن sرح qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qال xdثnي kثير بن عbاس بن عبدالمطلب بن شهاaب ba wuxuu yihi waxa ii waramay kaثير بن عabاس بن عبدالمطلب ayaa ii waramay waa nin ilma cabاas kaba mid oo dee toban bay ahaayeen ba la idhaha raggu dumarkuna afar baabay ahaayeen waa toban walaal ah waa صxaab yarna oo isagu waa kan oo waa saxaabi dee rasuulka ilaahi aragti way u sugnaatay malaha riwaayo saasoo dee gaadhsiidanimaba jirto waa saxaabi yar ayuu ahaa horena kusuuf baynu xadiid uu leeyahay kusoo maray xadiidkana waa kii labaad waana inta uu muslim ku leeyahay bukhaari xadiidkaa kusuufku ku leeyahay isagana riwaayo waa ku leeyahay xadiidkan kumaleelo xadiidkaa kusuuf ku leeyahay haddaba kasiir ibnu cabaas ibnu cabdilmudalib ayaa wuxuu qaala wuxuu yidhi qaala cabaasun wa aabihii cabaas ibnu cabdilmudalib baa wuxuu yidhi shahidtu waxaan u joogoon xaadiray maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa yowma xunaynin maalintii xunayn ayaan xaadiray oo ujeeddadu maalintii dagaalkaa xunayn dhacaya waqcada xunayn rasuulka ilaahi baan la joogay kollay waqtiyadaas de hadduu islaamkiisu waa ka horeeya dee daahir ah baan filayaa laakiin dee suxbadiisii uu rasuulka ilaahi laba saaxiibayba may badnayn oo markii rasuulka ilaahay fadxu maka kusoo socday ayay dhexdii isagoo maca reerkiisii wataa oo muhaajirah ayuu kula kulmo dee reerkiina madiinaa uu rasuulku u diray isagiina uu la soo noqdayba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal matalan haddaba saxaabin waxaan joogay buu ihi oo dagaalkii xunayn rasuulka ilaahay aan maciisii ku sugnaa falazimtu waan laasimay ana aniga iyo wa abu sufyaan bnu اlxaariث ibni cabdilmuطalib ninkaa abu sufyaan ibn اlxaariث ibn cabdilmuطalib la yidhaahaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baanu laazimno kamaanaan ag dhaqaaqin oo kamaanaan ag tegin dee nafar kaloo la joogayna way jireen abu sufyaanna waa rasuulka ilaahay dee siaan abtirsiintaba ku aragnay waa rasuulka ilaahayna dheerkii rama salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xag radaacna walaalay ku ahaayeen oo isna xaliimatu sacdiya ayaa naas ku duday abu sufyaankan oo xaggaa radaac walaalay ku ahaayeen kollay maalin dhoweyd baa dikrigiisa aan iyo waxoogaa yar aan ka soo taabanay oo markii aan bani nadiir iyo buwayro gubitaankeedii gubaytaankii buwayro laba gubay ee dee maa qadactu min leelatan wataraktumaa qaa'imata bal taas oo kale ee uu lahaa xasan ibnu haabit wahana calaa saraati bani lu-ayin xariiqu bilbuwayrati mustadiru waa taa aan soo maray inuu isagu usoo jawaabay uu lahaa aadaama allahu dalika min saniicin waxaraqa fii nawaaxiha saciiru waana nin rasuulka ilaahay dhibi jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muslimiinta iyo dee rasuulka ilaahay adigu usoo gabyi jiray gabay hajwi iyo cay ah taas bay ahaydba oo dee quraysh xaggooda shucaradoodii soo gebi jirayba in badan baana shucaradii muslimiinta ay uba jawaabeen oo waxaaba malaha waxyaala qaarkood way inoo iman doonaan oo kaba mid ahaa dee kollay shicir xasanna ka mid buu ahaaye de hajawta hajawta muxamadan faajabtu canhu wacinda allahi fi dalik fi daka aljaza gabay adigu marka kaba bilaabmayo moxamed baad usoo gabayday aada soocayda adna waan kaba jawaabay taas oo tii baan kaba jawaabaya waxyaalihii ku yidhi yidhina qayba way kitaabka way kuba iman doontaa fadaail markaan gaadhno bal haddaba nin saasuu ahaa isaguna markii fadxu maka ay dhowaatay ayuu soo islaamay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh nawaaxidaa raabiq iyo meelahaas buu kula kulmay isaga iyo waxa wada socday nin kaleo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay ilmaabti ahaayeen idadii dhashay geesna seedi ugaba ahaayoo dee umu salamo walaalkeed ayaaba ay wada socdeen oo isaguna dadkii dhibta badnaa ahaa dadkii dhibta badnaa rasuulka ilaahay bay u yimaadeen hadduu halkaasay kuma islaameen waxaa lasoo naqliyaa dee rasuulkii ilaahaynu nimankani niman dhib badan bay ahaayeenoo kollay malaa qaabiliyo saa soo fiican may muuqane inuu cali isaga dee waktigaa waana ciidankina uu soo socdaaba uu laqin uu yihi rasuulka ilahay intaad horta xagga hore kaga timaado abu sufyaankan dheh tallaahi laqad aasaraka allahu calayna wain kunaa lakhaadi'iin waa si ikhwatu yuusuf ay ku yidhaaheen walaalkii oo kale midnaba doon markaa kama jawaab fiicnaanaye bal saa ku dhow inuu yimo uu tii yidhiyo rasuulka ilaahayna yidhi oo say dee sooba naqliyaan bacda culamaa sir laa tasriba calaykum alyawma rasuulka ilaahayna yidhi adugu waa islaamay islaamkiisna aad iyo aad buu ufiicnaaday oo layba yidhi rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh muu dee sare uma eegi jirinba taas laba yidhi oo taas way lacamruka in way in markaa ini lacamruka inii yawma axmilu raayatan litadriba khaylullati khayla muxammadin lakalmudliji alxayraani adlama layluhu wahada awaani xiina uhda wahdadii gabayo ayaa kutubta inoogu suqan la soo naqliyo maalintaasna uu yihi markuu islaamuu dhahaa ee bal markaa maalintii aan calanka qaadayey in calanka staysi fardihii laata waa sanamkii laata ay uga qaalib noqdaan ama ciidankii laata ciidankii dee rasuulkii ilaahay ama moxamed lakalmudriji alxayraani adlama laylo waxaan ahaa midee habeen madow guuro gelayo oo habeenkiisu intuu madoobaaday waliba wareersano meel uu ku socday iyo meel uu tegayo aan garanahaynbo wahada awaani xiina uhdaa fahtadi adugu markii dambe islaamkiisa waa fiicnaaday aada buu usugnaaday kollay riwaayo sidaasa uu leeyahy malaa daraquni baa riwaayo uu leeyahay sooba naqliyo sanadku waaba sanad marka la eego siqaaduu noqone laakiin ruux mubhama ayaa sanadka waa ninka isaga ka warinaya kuba sugan oo side xadiis markaas jaanibkaas ah daba ninkaas buu ahaa isaguna rasuulka ilaahay aan maalintaa ka ag dhaqaaqin islaamkiisuna aada uma fiicnaaday falam nufaariqhu maanaan faariqin buuri waana dee dad dadkii ugu dhowaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh warasuulullahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam calaa baklatin lahu baqlo isaga u sugnaatay oo baydaa caddayn ayuu kuma sugnaa waa shajaacadii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baqasho dee amni iyo meel bad nabadgelyo lagu sugan yahay in la fuulo mooye dagaal meel dee uma suubato carar iyo rogaal celin iyo kar iyo farritoona uma suubato xaaladna way adkayd waana waktigii ay dadka badankoodu ay carareen bay jabeenba haddana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo taas tahay shajaacadiisii dee aan lahayn nadiir waanan arki doonaaba bara ibnu casib wuxuu odhan doona haddii la yidhi casharka caway kuma sugan tahay ayuu kuba sugnaa calaa baqlatin lahu baydaaa caddayn oo hadahaa lahu farwat bnu nufaasat aljudaamiyu uu soo hadiyeeyey ninkaa lagu magacaabo farwat bnu nufaasa aljudaamiyu ee reerkaa reer judaam la odhanaya asalkoodu yaman ahaa isagoo kaba dhashay bal halkan baqlo cad baa inooguma sugnayd waa riwaayo dambana laakiin mar dambaan arki doonaa casharka caawown in shاء الlaهu taعalى عalى baqlati shahba ya shahbana mid cad umaan kuba fasiraynaa waxaana uu sheeku leeyahy waa mid keliya oo culimadu wuxuu ka soo naqlinayaa laa yucrafu lahu slى الlaهu عalيه wasalam baqlaة siwaha wahiy alati yuqaalu laha duldul oo macnaa baql labaadoo uu lahaa rasuulkii ilaahay lama garanayo waana tii duldul laguma magacaabi jiray kole waaba suurtagal in la yidhaaho duldul farwa umuu soo hadiyeyne muqawqaskii masar buu ahaa duldulkee usoo hadiyeeyay oo bal halkaa nadar inuu ku sugnaado intan duldul lagaba dhigo taasi waa arrin nadar kuba sugan yahay bal adigu taas amaa farwahani culimada qaarkood si uu halkan soo noqlin horta dambigiisu waa tan in nucaama inoo dambaysa ama nacaama inoo dambaysa laakiin kan bay saxiix yeelaan oo ay raajax yeelaan bal waxa weeyaanun waa nin isagu malaa dhulkaa shaam adraafteeda iyo dee intan kala sokaysay buu isagu reer ruum marka la eego ayuu madax buu ahaayo oo carabtii dhulkaa degaysay iyaga kuwa dhoweyd buu nin ahaa boqor u ah ama madax uba ah ninkana wuu soo islaamkiisa way soo naqliyeen laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lamuu kulmin markuu islaamay dabadeed baana nimankii reer ruum qaadeen oy xidheen oy dileen baa taas baa markaa jirto ay soo naqliyeen walow bacdigood halkan sharaxyo ay kuba sugan tahay ee khilaaf kaloo ah mee ma soo islaaminna taas bayn waxa weeyaan barhkood leh ee bal waa ninkaas ayaa usoo hadiyeeyey falama altaqa almuslimuuna markay kulmeen muslimiintii walkufaaru kufaartii oo muslimiintiiyo gaaladii markay kulmeen ayay wallaa jeesteen almuslimuuna muslimiintii mudbiriina xaalay dhabar jeedinayaan mudbiriina waa xaala wallaadii unbay ta'kiid xaalo mu-akidaa weeye waayo waa macnihii unbay leedahay walla almuslimuuna mudbiriin ee kollayna rasuulka ilaahi iyo koox way may dhaqaaqin in dadka badankooduna siay noo soo socota horta way soo socdeen oo nimankana waxaa loo soo baxay reer hawaazin iyo saqiif iyo isurugsanayoo doonaya muslimiintii inay ku duulaan markii rasuulka ilaahay maqlay buu ku soo baxay iyaga uga sii horreeyey meelihii ayay iyo meelo shicaab iyo waxbay usii galeen muslimiintii oo socoton weliba degin oo dee markaas maymar keliya ayay iyagoo rag rumaadana way ahaayeen oo aada leebka uma yaqaana say noo soo socoto ayuunbaa mar keliya ayax wax aada moodo oo leebaba ayaa lagu soo daayey dadkiina muslimiintii hore dee iimaankoodu xoogga lahaana way socdaan in badan oo nimankii muslimatulfatxi kaba mid ah ama dad iyagu weli markaa qalbigoodu aanu gelin islaamnimo bal xataa safan ibnu umaye iyo meesha socday iyo maw islaamin markaas oo kale dad khanaayimdoon iyo waxyaale ahaa a badanna way jireen markii taasi dhacday ayaa deeto dhabarkii la jeediyo kii xataa joogsan lahaa ee dadkan sii socdee noqonaya ayaabu isagii kasoo noqon kari waayey oo dee bal marka ay ku adkaatayba inuu bal matalan markaa isagu iyagii intuu soo weydaarto taas de markaa kuwa muslimatulfatxi iyo waxyaalahan iyo ay kaba dhaceen oo barhkood waa kuwii hadalladan laynoo soo naqliyo alyawma badala sixru moxamed iyo laa tantahi haziimatahum duuna baxr badda unbaa soo celinaysayo waxyaala waa dad dee markaa aan islaamku qalbigooda gelin iyo taas baa umuurahana keenay wala muslim arrin kalena way jirtaa bal taasi ha jirto muslimiinta marka ay soo baxayeen oo labiyo toban kun ay gaadheen iscajabgelin ay farahoodii badnaa ay iscajabgeliyeen baa jirto ay lahaayeen barhkood lan nuqlaba alyawma can qila maanta wax kale uu mooye yari aan yarna cidi inoogama adkaanayso dee tiibaa iyada ilow baa jira meeshii id quwadii laysku haleeyiyo cadadkii laysku haleeyo nasrigii ilaahay ba dad kastaa laha iskama iloobeeno waa tii ilaahay lahaa waywma xunaynin id acjabatkum kasratkum falam tugni cankum dee shay-an oo waxay idin cajabgelisay ka tardeetay markaa wataa la wada yaacay waxba may tarin dee markii dambena waa siman allah sakiinatahu waa taasi markii dambe ilaahay dee rasuulkiisi iyo mu'miniintii kusoo dejiyey sakiinadii bal umuurahaasaa isbiirbiirsaday wala lmuslimuuna mudbiriin fadafiqa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu gudagalay yarkudu inuu eryayo bal iyadoo xaaladii ay dadka ay sii yaacayaan ayuu eryayey dee dejinayay baqlatow baqashiisan aan hadda dee faras maaha wax ordi kara maaha ayuu haddana xadgii qibal alkufaar waa gaaladii oo dadkii oo sii yaacaya ayuu isagoo baqashiisii oo iyadna aan dee wax lagu dagaal u suubanba ayuu xaggoodii u seeriyay taasi waa lifaradi shajaacati waa shajaacadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee aada iyo aada uba sarrayso halkan baa culimmadu waxay dhahaan sidau sheekhuba inoo soo naqlinayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fuulitaankan uu baqal fuulay iyadoo dagaal meeshii jiro weliba ba'sigu adag yahay waa annihaayatu fi shajaacati wahabaat waa halkii heerkii ugu sarreeyey geesinimo iyo sugnaansho taas baabay ahayd oo bal matalan dabaatan dee waana insha allah hadalka waan arki doonaana insha allahu tacala bara macaazile qaala cabaasin baa wuxuu uhi wa ana aniguna aakhidun waxaan hayay bilijaami baklati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baqashiisa xakamaheedii ayaan hayay oo gacanta ku hayay akufu hayne rasuulku xaggoodii buu usii eryaya iyaguna way soo socdaan gaaladii oo badan baa soo yaacaya dadkiina way sii yaacayaan isaguna waa kan ka horgeeye akufuhaa xaal aan joojinayo muxuu u joojinayay waa iraadata allah tusrica inaanay degdegin doonid aan doonayo daraaddeed weeye oo taa la ajrigeed ayaan hayay oon kolba xojinayo si aanay u degdegin waa abu sufyaana abu sufyaanna aakidun abu sufyaanna waa taan soo arnay magaciisa badankooda waxay dhahaan waa kunyadiisan unbaa u magace magac kale ma laha barhkood baa yidhi muqiira magaciisa la yidhaah waa abu sufyaana aakhidun isna wuxuu hayay birikaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay rikaabkiisii rikaabkuna waa dee markaa wax la fuushay sida faraski iyo wixii la halkan uu ruuxa raakibkii cagta saaro cagta saaro ama marka uu fuulayo ha kusii joogsada ama marka kaleba cagtiisa haba saaro xadiidadaas taas baa rikaab lagu magacaaba isaguna kaas buu hayay faqaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ay cabaasu waa tii xarfiniida ahayd cabaasow naadi u dhawaaq asxaaba samurati waa geedkii samurada ahaa asxaabteedii u dhawaaq waayo dee waa la isku dhex jiraa waa taa aan idhi dadkaa idin markii hore la socday muslimiintii daahiraaan kula socday waa kuwa hadallada lahaa oo maanta ayaabu idin sixirkii buray iyo dad un baa soo celinaysay wax joojinayaa ma jiraan iyo waxyaala ulaa xataa barhkooda waa safan ibnu umayo malaamin sidaas yidhi isagoo safan markaa maba islaamin rasuulkaa waqti siiyey isaguna mid de isagu markaa hore dadkaa muslimad hulfatxi kaba mida ayaa wuxu uhi war aabus waxa ha odhani markaaso laa an yarubanii rajulu min qawmi axabu ilaya min an yarubanii rajulu min hawazin waa nin dee reer iyo reer hawazin inuu madaxii noqdo maanta ka ii taliya inuu noqdo waxaan ka jeclay de nin qomkaygi inuu taas uu noqdo ha odhan hadalkaas bula waa kii gaalkaaba fula markaa de waa saxaabi jaliile markaa aan islaaminba bal hadalladaasaa jiro markaa saa si loo kala baxo ayaa muxuu ihi naadi asxaaba samura waayo dadkiide bal markaa hore ee muslimiintii ahaasay iyagii ay de waxa weeyaan kuwii kale uga soocamaan ayuu ihi taa u dhawaaq u dhawaaq asxaaba samura samurada waa geedkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintii xudaybiya ay kula hoos mubaayacoodeen sida aan markii hore habeen dhaweyd soo sheegayena tartiibta kitaab marka la eega maqaazi iyo jihaad waxaad moodaa dee muslim tartiibtii fiicnayd ee looga bartay inaanay ahayn oo imika xunayn baan joognaa waxaa laga yaha casharka ka dambeeya beder baan ku noqon doonaa daaif waabay tartiibsan tahay laakiin beder uxud baa meeshii imanoo tartiibtii markaas maaha si ay u kala horreeyeen arrintuma ay dhicinoo dee xudaybiya waxyaalana way noo dambeeyaan haddaba geedkaas weeye baycaturidwaaniya ilahi laqad radia allahu can lmu'miniina cid yubaayicuunaka taxta shajara qoladaa weeye kuwa u dhawaaq buu ihi dhawaaquna horta samuraduna dee jamaceedna samur baa la idhahaa culimadii soomaaliyeed haaliban dee ma garan karo wax ka duwane laakiin horta in dee badanan arkay ama intan maqmaqlay samurada waxay leeyihiin quraca ayay ku ayay ku laqabeyn jireen oo geedkan samuradu inuu quracaya yaanu kolley waxyaalaha ma jasmiyo waa geed baa la i weyn oo dhirtaa qodaxdana kaba mid ah laakiin say dee culimadeenu ama qayba ay odhan jireen yaanan tacmiimininiba waxa weeya taas kaley sheekh shakxsan furo la odhanayo ayaa de mala manhaajkii aqrihi jiray asalkiisu malaa deegaanka jigjiga lakiin halkuu degayo kale waa dhagax buuriya nawaaxideedaas ayaa waxaa lasoo naqlin markaa uu geed meesha soo maro waa geed waa geed waa geed unbuu odhan jiray hadduu xayawaan soo marada waa bahal waa bahal waa bahal ujeedadu wixii tafsiirka iyo tarjamada la tarjamaya daqiiqba in badan ma noqonayso kolkol wixii haddaan la isla arag geedkii iyo ti aan la islaba arag ee bataawi laakiin waxay dhahaan horta waa kuwa waaweyn oo dhirtaa qodaxda loo cidaha kuma jamciyaane laakiin waxaad baad moodo dee malaa dadkiina dhirta yaqaana la odhan karo sifadaasi ma mudaabiqaba biso maaha ayaa taajul caruus kuma sugan waa sharaxa qaamuuska murtada zabili baa le ninkan ixyaa culumudiinna sharxay marka asxaab saati muttaqiin waa labada kitaaba waaweyn buu sharxay qaamuuskana sharxay dee kushukarna waa leeyahay de kolley qaamuuskiisa dabcadna imika waa mutawafir made haba badnaato dabcada yar fiican dabcadii hore tobanka ahayd mooye mid afartana jirta oo dee sharxi qaamuus ah oo xataa dee birashmad antaredada ninkii doodaya kama heli karo wada qaadan karo taas iyadoo badeef ayaa wuxuu ka cabiraa ama tan imika isticmaala kitaabka kitaab ahaan kuma hayseen laakiin dee waxaan ku haystaan electroni ahaan wuxuu horta ka cabiraa waa shajarun macruuf laakiin muxuu dhaha صغاr الورق qصاr الshوk وlah brmة صفrا yakلha الناas bal isla doondoonta caleynteeda waa yaryarta waabasor qodaxdeedna way gaagaabanta waa wax la odhan karo lakin muxuu raaciyay وlah brmة صفrا brmna jamcu brm sida u saaxiب الqaamuus iha kamatiga leh uu yidhaaho waa midhaha dhirta qodaxdale ayay dee yidhaahaan wuxuu leeyahay sida waa siuu ka cabiray barama ama waa samar laga cunay leeyahi dhirtaa qodax yakuluha naas walaysa fi lcudaahi shayun ajwadu khashaban min dhirtaa qodaxda lee rooroona geedka qori fiicani kumama jiro dee qorye qoryooyinka iyaba saa loo guraayo loo naqliyaa aqaladaa lagu markaa qaryaabu leeya ama lagu hagoogaa saqaf loogama yeela bal waa wuxuu ka cabiro cibaaradii uu lahaa saaxiba taaj ama taaj alcaruus waa murtada zabili u yeedha adigu calaa kulli xaalin qolooyinkaa u dhawaaq maxaa loogu dhawaaqayaa geedkaa hoostiisa maalintay la mubaayacoonayeen waana waxay noo dambeeyeen rasuulka ilaahi maxay kula mubaayacoodeen qolooyinkaas kun iyo afarta boqol aha calaa an laa yafiru inaanay cararin marka cahdigii baa la xusuusinaya cahdigii wuxuu maalintaas ay rasuulka ilaahay la galeen inaanay cararin waayo quraysh baana markaas la filaya in dagaal dhaco riwaayaadka qaarkoodna way islaazimayaane cala almowt ujeedadu ruuxu ilaa uu dee inaan u dhaqaaqin oo hadduu dee sidaa uu taagan yahay ama dee nasrigii la hela ama uu ku dhinto waa isla mid inaanay cararin weeye ama calalmowt weeye taas bay markaa qolooyinka maxaa la xusuusinayaa ahdigii iyo baycadii ay maalintaa rasuulka ilaahay la galeen ee lahaa cararba sie maxaa u cararteen weeye soo noqdo cahdigiini oofiya taas wey faqaala cabaasun cabaas baa wuxuu yihi wakaana rajula sayitan kale kaiir baa le cabaasna nin dhawaaq dheer buu ahaayo meel dheer ayaa dhawaaqiisa lagaba maqli jiray kole aad buu u dhawaaq dheeraa ee mooye qisadu say usugnaan karto laakiin sharaxay igu sugan tahay qorooyinkana sharaxaysan ugu sugan tahay isagoo xaazini kasoo naqniya kitaabkiisa almu'tarif kallay waxaan filayaa mu'tarifkiisaasna waa abubakr alxaazimi inuu mu'tarif xagga amkinada isku magacoodu isku dhow dhow yahay ahaa ayuu ahaa ee xagga asmaada inaanu ahaynba cabaas buurta salci la idhaaho ayuu korkeeda isku taagi jiray markaasuu hilmaantiisa eg waa salci waa buur madiine kaba mida ama dhexdeeda kuba taala kollay salci bal qolooyinka reer madiine iyagu joogi jiray ayaa taa inoo dabdin karee laakiin halkan khandaqa agtiisa ee beri hore maka la baabiye masaajid yaryaroo toddoba ayo halkii khandaqa markii ama mucasirkii ahaaba taas waa buurta yare kuma taalla taas baa bacdiga warsan laakiin ma jasminayaan iyan bal halkaasi waa rasuulka ilaahay masjidkiisa qarbigeeda salci kale waxaan kuma soo marayna halka waana halkaasay ku xadidaan waxaanan kuma soo marayba dee istisqaba on kusoo maray markii xadiidkii dee rasuulka ilaahay ducadiisii iyo maalinta lahaa uu lahaa dee rasuulka ilaahay la weydiistay isagoo jumcadda tukinaya ama khudbadii kuma jira inuu ilaahay baryo halkaa intuu fuulo ayuu dadkii gulmaantiisa ama doomihiisa u dhawaaqi jiray habeenka aakhirkiisa iyagoo qaabo ku suganoo dhawaaqiisay maqli jireen bal mooyi dee waa qisadu inay sugantiiyo in kale inay saase laakiin wuxun bay tilmaamaysaa dhawaaqiisa dheeraayo wuxuu leeyahay sideed mayl waa dhowr iyo toban kilomitr markaas ayuu dhawaaqa gaadhsiin jiray adugu aad u dhawaaq dheeraa horta faqultu waxaan idhi cabaas baa leh iclaa sawtii sawtayga kii ugu sarreeyey ayna asxaabu samurati samurada asxaabteedii maye xaggay mareen aaway taas ba ayaan idhi bu ihi qaala wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee waa cabaas baale lakaana cadfatahum waa laabankoodii asxaaba samura ay soo laabmeen xiina waktigay samicuun maqleen sawtii dhawaaqaygu cadfa waxaanad moodaysay cadfatulbaqari waa dee lo-da ama waa wixii irmaanee lo-da ahaa laabanka ay calaa awlaadiha awlaaddeeda iyo dee wixii ay usoo laabanto marka ay xamiinkooda iyo sawdkooda iyo taa ay noqosho oo macnaa ujeedadu hasta culimadu halkay yidhaahaan waxay tani tilmaamaysaa inaan cararkaa ay carareen dee badh mooyaane waxaa dee dadkii saxaabadii markaa hore inaanu aada u fogeyn dhammaantoodna may wada cararin oo may wada jabin ee waxaa arrinta ku furay dee dad badan oo markii horena san say noo soo socoto waa kuwii xagga horena maray oo soo cararay oo dadka ama mu-alafadii iyo mushrikiintii iyo dadka khanaa'im addoonkaa iyo wixii baa waxaan kuma soo furay iyaga arrintoodu wax lama filaanay ku noqotay bal taas may dheereen waxaana laba soo naqliyaa iyaga soo laabankoodaas dadka qaarkood baa iyagoo raaxiladiisii uu fuushan yaha waxaa ku adkay dee dadkan sii ordaya in dee awrkiisii ama hashiisiiba uu soo celiyo markay taasi ku adkaatay iyagoo dee xaggii dhawaaqa usoo socda ayaa ninkuu seeftiisi iyo diraciisii intuu silaaxiisii kala dego ayuu awrkii ama neefkii raaxiladiis kasii daynayay oo asxaabtii deetay xaggan usoo kacayeen iyagoo markay dee soo celin kari waayaan dad kasii ordaya daraaddeed neefkii uu fuushanaa taas bay dhacday haddaba cadfatulbaqari calaa awlaadiha waa dee ummuhaad weeye waa kuwii dee irmaana ee malaa-aan dhalmadooduba dheerayd marka ay maqlaanba xamiinkaa iyo dee sawdkaasi awlaadoodii ay maqlaan say usoo laamaan ay dhaqso ugu soo laamaan saasoo kale abad moodeysa faqaaluu waxay idhaaheen yaa labayka yaa labayka taas bay idhaaheen yadan litandih baan kaba dhigaynaa labaykana waan ku ajiibnay dwati aan soo mari jirnay aanu soo arki jirnay weeye litandih waxaan ugaba dhigaynaa kollay yaadu waa xarfunidaa laakiin waxay dhahaan haddii waxaan u suuban inuu munaad munaado noqdo ay gasho oy kaba horeyso waxaan u suuban inuu munaado noqdo ay ka horeyso ee tamyiih baa laga dhigaa san oo kale halkan haddii xaraf kaba horeyso yaa rubbama oo kale haddii jumlo ismiyi san oo kale ay kaba horeyso waxa yaa layta qawmi waxa weeyaan taas oo kale iyo markaa ay umuurahaas bay dhahaan munaado uma suubado shayga dambe inuu noqdo saa daraaddeed yaadan litambiih baa laga dhigayaa waa mid waa qowl arrin labaad baa jirta oo ah inay leeyihin may eh xarfunidihii baan ku daynaynaaye laakiin munaadihii baa maxduuf ah munaadihii ayaa maxduufa oo markaa yaa laytoo kale iyo markaas dee meelahaan iyo dee mid kasta wax munaasibaaba la qadari markaasoo munaadihi laga dhigaya halkan oo kale maxay noqon yaa rasuul allahi labayk way rasuulkii ilaahayow dee waan ku ajiibnay taas iyadoo waana laftiya qaarkood sabaymo waa haddaan ka dhigna laadan imika yaada xarfunida munaadihiina aan qadarno weeye haddii kalena litambiih baan kaba dhigaynaa yaa labayka yaa labayka qaala wuxuu uhi cabaas intii timi iyagoo dee way laysdaba socdaye markii waxooga ay noqdeen bay faktatabuu ay dagaalameen iyagii walkufaara maca alkufaari gaaladii bay la dagaalameen oo iyag iyo gaaladii baa dagaalamay walkufaarna dee saa idin xarakaysanba ra-du way fadxisan tahay wowdan baa waawul maciye ah oo dee taasoo faktatabuu walkufaara maca alkufaari waa banaanta ay banaanaan lahayd ama way banaantahay faktataluu walkufaaru in la yidhaaho oo in wowdan laguba cadfee laakiin maxaa jira markan kollay dee kolla markaysan oo kale marna in maciyanimada lagu nasbiya raajax noqoto marna iyadoo in la raaciyo oo dee layska rafciyaana raajax bay noqotahay halkan iqtatalu wowdeed waa damiir muttasil oo marfuuca haddii damiir muttasil oo marfuuca wax lagu cadfayana faasil ama ayaa loo baahdaa si cadafku u hagaago ee maanta tiina ma jirto markaa daciif bay noqonaysaa inaan idhaahno faktataluu walkufaaru oo aynu matalan faacilka un kuba cadafno damiirka muttasilka in waxba aanay udhaxayn saa daraaddeed bay raajax u tahay imaka halkan walkufaara in la yidhaho maca alkufaari haddaba wa dacwatu yeedhiduna waa istiqaasadii iyo dhawaaqina fi lansaari ansaarba markii hore waxayd ya asxaaba samura waa lasii dhaadhacay iyo markaasoo de waxa weeyaan ba waxaa loo sii dhaadhacay ansaaro yaa macshar alansaari yaquuluuna waxay lahaayeen yaa macshar alansaari ansaarey oo iyagaa dee ansaar oo dee ah iyaguna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh cahdiga la galay laguna yaqaani dayaal marka ay noqoto inay ahaayeen dad adkaysi badan ayay dacwadii haddana sii dee markaa intay khaas noqotay ayaa iyagii baa loo dhawaaqayo yaa macshar alansaari ama iyagii abaa islahaa yaa macshar alansaari qaala wuxu uhi cabaas uma qusirat waa la gaabiyey adacwatu dacwadu halkan waa almunaadaat waa dhawaaqii la dhawaaqaye loo dhawaaqaye iyo istiqaasadii calaa bani lxaarisi bn lkhasraj reerkaa khasraj kaba mid ah ayaa lagu gaabiyey oo maxay lahaayeen faqaaluu iyagaa dee dhexdoodii yaa bani lxaarisi bn lkhasraj yaa bani lxaarisi bn lkhasraj ansaarna iyo dee khaarisajriyana xaggaa dagaal markay noqoto dad u adkaysi badan bay ahaayeenba fanadara rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dayey markii in dee lasoo noqdee saxaabadii hore ay soo noqotay asxaaba samura ay soo noqdeen ay la dagaalameen gaaladii walxaal huwa isagu calaa baqlatihi baqashiisii korkeeda uu ku sugan yahay ayuu eegay xaggii buu eegayaa dagaalkii kalmutadaawili si mis dheeraynaya oo kale caleyha oo macnaa dee uu ku fadhiyey ee waa si u arko ayuu si wuxuu isla dheeraynayo kale ayuu ahaa ilaa qitaalihim nadara ilaa qitaalihim faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam haadaa kani waa waqtigani xiina waqtigii weeye xamiya uu kululaaday uu shidmay hurmay alwadiisu moofadii ama tanuurkii taas buu yidhi oo macnaa rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqtigaas markii dee hagaag muslimiintii dee qeybtoodiina ay soo noqdeen gaaladiina arrinta ay noqotay soo yaacayo in inta laga hortagay dagaalkii uu adkaaday ayuu hadalkan yidhi oo macnu uu yahay uun oo masal uu yahay xarbadii aada iyo aada u adkaatayoo dee kulaylkeedu markaa muxuu shabahayaa moofo ama meel moofo ahoo dab ku shidmayo kulaylkiisii oo kalea kulaylkeedu shabahaya halkaasuu masal u yahay markaa alwadiisna huwa shibhu tanuur yusaru fii buu leeyahy waa tanuurka ama waxaan dee halkan wax lagu moofeeyo oo kale wax u eeg ama shabahayo wax lagu shido ama waaba tanuurka naftiisii kaas baa wadis lagu magacaabaa arrinkuna waa masal oo dee markay dagaalku aad iyo aada u adkaado ayaa masal ahaan loolaba yimaadaa iyadoo arrintu uu yahay un siaan sheegnay kulaylkiis kulaylkii xarbiga ayaa wuxuu shabahayaa kulaylka aad iyo aada u adag oo waxa weeyaan marka ayuu shabahayaa yawmin ka kaana almusطaliina bxarihi wqufun calىa jamrin wain lam yakun jamru oo taas waxaana yidhaahaan culimmadu kelimadani horta waa kel ama cibaaradani waa cibaara min fasiixi اkalaami wa baliici rasuulkii ilaahay hortiina lama maqlin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo dee markii dambe ha noqoto mid lama isticmaalo ee cid ka horreysay oo carbeed oo hadalkan tidhi oo xaaladan oo kale u tidhi may jirin waa rasuulkii ilaahay waxyaalihii lagaba maqlay markii dambena dee matel dariiqii noqday ee saas oo kale u faafay fasiixa kalaamna ah saaxibu rawd اlunuf ama waa suhayli sharaxan uu ibnu hishaamka kuba leeyahay ayaa wuxuu tiriyaa dhowr kelimo oo kalo iyaguna lamid oo rasuulka ilaahay cid uga horreysay aanay jirin tan baa kaba mida maata xanfa xadfa anfi manaa ruuxii dee aan la dilin ee dee dhinta taas oo kale oo maata xadfa anfi oo dee xadiis buu kuba yimi bal markaa rasuulka ilaahay cid uga horreysay ma jirta ayuu yidhaha ninkii warinayaaba yidhaha de waa markii ugu horreyseen maqlay malaa iyadoo arrin dhacda iyo taas laa yantadixu fiiha can zani macnaa laba riyood laba kuma wada hadlayso weeye laba riyood iskuma herdeeyaan oo kale taas oo kale la yidhaha iyada uguba isaga ugu horreeya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal matala laa yudaqu lmu'minu min juxrin maratayn ruuxa mu'minka waa xadiis abu cazata shaacir ninkii la odhanayay baanu hadalkiisa maalintii markii labaad ee la qabtay uxud ayuu yihi iyadna waa dee markii dambe waa matal bay noqotay rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cid uga horreysay oo taa tidhi ma jirto bal adugu kuwaasi ina ay kaba mid yihiin oo rasuulka ilaahay aan looga horeyn min badiici alkalaami wa fasiixi aladii markaasna kaba mida ayuu tiriyaa dee tadna taa ka mid weyan ثuma akhada rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala wuxu uhi cabaas ثuma akhada rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa qaaday xasayaatin qururux buu qaaday faramaa bihina wuxuu ku saydhay wujuuha اlkufaari gaalada wejiyadoodii intuu sacab mugii uunoo qururuxa ayuu qaaday gaaladuna waa kumayaal uu ku saydhay xaggoodii uma qaala wuxuu yihi markaataas inhazamuu way jabeen warabbi muxamadin muxamed rabbigii baan ku dhaartee way jabeen waa khabar hadeeg way jabeen muxamed rabbigii baan kuba dhaartee taas buu ihi qaala cabaas baa wuxuu ihi fadahabtu markii uu rasuulka ilaahay taacan kaba maqlay ayaan tegey anduru anu macnaa tegin maaha dee waa eegay un weye fadahabtu anduru xaal aan eegayo xaggoodii baa deyey isna waa kan rasuulka ilaahay ag jooga faida alqitaalu wuxuu baaban arkay dagaalkii calaa hay-atihi xaaladiisii inuu ku sugan yaho dabcanaa labadii qolo qolona aan laga adkaanay hagaag dee takaafu uu jiroo la dagaalamayo fii ma araa se aniga ii muuqataa waa ra'yi cayni dagaalkii inuu sidiisii hore kuba mid yahay oo nimanka ay dagaalamayaan halkoodii aan laga dhaqaajin ayuun baaban arkay qaala cabaas baa wuxuu yihi radia allahu canhu fa wallahi baan ku dhaartee maa huwa shanigu ma ahayn damiirkani waa lishani iyo alamr hadalka dambe aynoo fasiraya un maa huwa shanigu iyo xaalku maba ahayn ilaa an ramaahu inuu ganay uun mooye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bixasayaatii quruuxyadii quruuxyadaas uu dee gacanta kaba saydhay arrinku ma ahayn intaasu dee hadalkii horena takaafugaas waa jiray famaa ziltu kama suulin araa inaan arkayo xaddahum quwadoodii kaliilan mid daciifa inuu yahay wa amrahum arrinkoodina waa amarka halkana waa shacnigoodii xaalkoodina mudbiran mid daba jeedinaya inuu yahay bal durub kale inoo dambaysa haddii a la idhaaho walow dee tii ugu dheerayd ay tan tahay xadiidka intiisa horena waan soo qabqabanay kallay qolooyinkiina sharaxaysaana meelo aan iska soo dhaafaa jirto dee hadalka uu ku yar dheereeyo yar dee malaha meelo kalena ay kagaba an dee kollay munaasabo kuma lahay oo hadiyada kaafirka iyo rasuulka ah haddii aan idhahno ninkaasi ma islaamin hadiyadiisa waa qabalay wax ku tacalluqsana bal idinka egan waa hadal dheerba bal imanka waxa weeyaan rasuulka ilaahay wuxuu qaaday qururuxo uu ku saydhay riwaaya inoo soo socota waxay noqon aya ay kuba sugan in markii rasuulka ilaahay saydhay qururuxa uu kuba saydhay dadkii gaalada ahaa indhahoodii ilaahay wada gaadhsiiyey oo mid kastaba ay indhihii kaba gashay taas baa inoo soo socota wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama bal markaan taas weeye markaa rasuulka ilaahay sacabkaa mugii uu qaaduu saydhay indhahoodii wada gaadhay waa mucjiso dee mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaa mida arrinkuna wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa weeye arrin kalena xadiidka way noogu sugantao mucjizo labaadoo inhazamuu warabbi muxamedi iyadoo weli dagaalkii xoog leeyahay halkoodii aan laga riixin nimankii gaalada ahaa laakiin la dagaalamayo ayuu rasuulku warka sheegay yihi way jabeen maaha allaha jabiyey iyo duco maaha way jabeen ayuu yihi warabbi muxamedin warkii uu ku waramayna ee in yar dabadeed suu noqday inay jabeen oo tanaag iyadoon nihisaamka dhicin ayuu rasuulka ilaahay kaba sii waramay markaa tana waa mucjizo qawliya oo sidaas u dhe laba mucjizaa ku wada sugan oo midi waa ficli waa markaa xasayaadkan midna waa khabari oo waa tan qowlka ah haziimadiibuu kaba waramay arrinkiina wuxuu noqday dee si uu rasuulka ilaahay galo markaa uu sheegay waa ka idhi intii intaa ka dambaysayba quwadoodii way sii daciifaysay arrinkoodna ka dee markaa mudbirkee sii daba jeedinayuu noqday ilaa la jabiyey iyagii وxdثna اسحاq بن ibrahيm ومحamed بن رافع وcبد بن حmaydi جamيعا عن cabd الرزاq qال أخbarana معmr عن الزهriي بhda الاسناad نaحوh de xadiidku markii horeba xadiid زهri buu ahaa zهri lakin waxaa ka warinayay yunus iبن يزيد الأyli imakana riwaayadan uu de in yarun buu ka sheegaya inta kale tii horay la mid tahay waxaa warinaya mcmr iبن rashid isnaadkuna waa de isnaadkii زهri wixii ka dambeeyeyna waa taas kasiiriya bihi naحوh غayr anahu qaala wuxuu yihi isagu macmar riwaayadiisan uu zuhri kaba wariyey waxaa kuba sugnayd farwat bnu nucaamata aljudaamiyu bal taas baa kuba sugnayd ee waxaanay xoog yeelaan culimadu farwat bnu nufaasa riwaayadeedna hore ayay xoog yeelaan ee nucaama kalley waana sida inoo xarakaysan walow la yidhaha saaxib alqaamuus nacaamo uun mooye wax nucaamo la yidhaha soomuu naqlin markuu dabdigan waday eh bal markaas ninkaase waa nin keliya uun aabihii baa nufaasa iyo nucaama ama nacaama waxaanay xoog yeelaan raajax yeelaan keenna hore nufaasa wa qaala waxaanuu yihi inhazamuu warabbi lkacba halkaa hore inhazamuu warabbi muxamedin ayaa warabbi lkacba macnuuna de waaba kaasoo waa kacbada rabbigeed muxamed inhazamuu warabbi lkacba weliba uu ku celceliyeyna wazaada fi lxadiidi xadiidkii wuxuu ziyaadiyey xataa hazamahum allahu ilaa ilaahay jabiyey oo famaa ziltu araa xadahum kaliila wa amrahum mudbiran xataa hazamahum allahu qaala wuxuu yihi waxaana uu markaa cabaas baana ole wakaanii anduru ila nabiyi sala allahu alay wasalam waxaabad moodaa imaka inaan arkayo ila nabiyi nebigii sala allahu alayh wasalam aan eegayo yarkudu xaaluu eryayuu dedejinayo khalfahum gadaashooda calaa baqlatihooda markii ay jabeen baa rasuulka ilaahay de waa lasii eryanayay isagoo baqashiisii aada u eryaya iyaga gadaashood ayaaba moodaa imika inaan isha ku hayo oon arkayaba bal waynu wadaynaa duruqda xadiidka waayo macnuhu kolley waa de inta inoo soo yar noqnoqon barhkoodna waa inagu soo yar noqon intana waa daahira markaa de waa intaan barhkood kugu joogsane وxadثna بن abي cmr qal xadثna سfyaan بn cuyaynt an الزhriي weliba xadiidka زhri imikana dee nin kale oo asxaabtiisii waaweyneyd kaba mida oo سfyaan iبn cuyayne imaamkii ayaa xadiidkan dariiqan warinayo qaala wuxuu yihi زhri baa odhanaya أخbaranii kaثيir بن الcabaasi can أbihi qaala kuntu mعa النabiyi slى الlaه عalيه وsلم yومa xunayn وsaq xadiiثa xadiidkii buu waday غayra oo bacna sufyaan ibnu cuyeyna riwaayadiisa weeye zuhri baa xadiidkii markaas dee kasiir ibnu cabaas can abihi kaba warinaya xadiidkii buu waday oo dee hadalkii dee cabaas baa socday hayra ana xadiida yunusa wa xadiida macmarin akharu min waatam oo imaka kuntu maca nabiyi sala allahu alay waslam yowma xunayni intan buu ka soo qaaday markii hore iyada laftigii ugu horeeyey shahidtu maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam yowma xunaynin buu ahaa kii yunus wasaaqa uu kaxeeyey oo sufyaan ibnu cuyayna alxadiida xadiidkii dee isagoo warinayo sanadkii ku warinayuu kaxeeyey oo waa intii kalena uu sii sheegay weeye laakiin muxuu sheekhu leeyahy hayra ana xadiida yunusa wa xadiida macmarin yunus iyo macmar labada xadiidkoodii zuhri kaba wariyeen ayaa akharu badan midu min xadiidi sufyaana waa ta mutaan badan oo macnaha riwaayadan sufyaan waxaa ka taamsan kana badan riwaayada yunus iyo tamacmar tamacmar xataa inoomuu soo dhammayn laakiin tan way kooban tahay buu leeyahay oo iyaga way ka kooban tahay riwaayadoodii uu warinayo sufyaan can zuhri bal xadiidka ina halkaasaan kaga baxaynaa waa xadiidkii hore cabaas ibnu cabdilmuطalib xadiid kaloo isna xunayn ku tacalluqsan waa ka aan marka horeba si yar sheeg sheegay bara ibnu caazim baa inoo bilaabmaya wuxu uhi muslim xdثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmة عan abi isحاq qal qala rajul lilbarا ya aba cmaarata abu khaysama waa زhayr بn mcaawiya abu isxaaqna waa abu isxaaq الsabici o de waa dadkii inagu badnaa n kolna aad tarjamadiisa iyo abu isxaaq iyo soo baxsideenba n waxaana laba idhah culimadu yidhaahaan abu khaysama riwaayadiisan uu ka wariya abu isxaaq waxayd beryihii dambe macnaha waxay taa uga jeedaan abu isxaaq uu weynaadiyey aad buu u cumriyey markaa beryaha dambena xifdigiisu ma fiicnayn oo mukhtalidiintay ku daraan marka dadkii marka dambe wax ka maqlayna abu khaysama kamida waa kan muslimna maanta halkan ka warinayo laakiin insha alla waxa inoo soo socda haddii ala yidhaha xadiiska duruqdiisa inooguma soo socda zakariya ibn abi zayd oo abu isxaaq kaba warinaya waa inoo soo socdaa shucba oo abu isxaaq ka warinaya waa inoo soo socdaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo qolooyin kaleo iyaguna bukhaariya kuma sugan oo la wariyaa jirto macnaa dee riwaayadii keli kuma aha waa riwaayo dad kala duwan oo raggii hore ula kulmay iba ay warinayaan muu xadiiskii oo sanba dee soo saarkan uu soo saaray ay tahay uun haddaba markaa muxuu yihi qaala abu isxaaq baa yihi qaala rajulu nin baa yihi lilbaraay ninka magaciisa la inooma soo naqlin riwaayada oo inoo dambaysana reerkuu ahaa baa inoo dambeeya lilbaraay iyo abaa cumaarata waa kunyadii bara- ibnu caazib afarartum miyaa cararteen yowma xunaynin maalintii xunayn miyaa cararteen nin baa saa ku yihi bara- ibnu caazib qaala wuxuu uhi laa maya de cararna waa jiraye macnu waa maxay hadalkiisani waa dee rasuulki ilaahay baa hogaaminayey waa wuxuu isu wada geynaya rasuulki ilaahay iyagu waa inay wada carareen oo la markaas dee la wada jabay markaasu leeya arrinku ma aha siu isaguba odhan doono in dhammaan la wada cararay la ay lam nafira jamiican weya dhammaanta iyo maanaan wada cararin oo waa kan wallahi baan ku dhaartee ma wallaa rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dhabarkiisa ma jeedin isagu muu cararin ma jabinba walaakinahu taas jamaacana way la joogtay laakiin dadka badankoodii baa xaggan u baxo sababto ah ma cararay oo waa ka sababtuna walaakinahu laakiin kharaja kollay damiirkan laakinahu dan ku suganna waa damiira shani baan ka dhigaynaa uno damiiru shanina waxaa fasirtay jumlo ka dambaysa un waa jumlada ka dambaysaa ujeedadiisa caddaysa walaakinahu waa shani kharaja waxa baxay oo shubbaanu asxaabi asxaabtiisa dadkii dhalinyaradoodii ahaa iyo wa akhifaahum kuwoodii fududaa ayaa baxay dadkii kasii horreeyeen ee kalug horreeyeen xusaran xaalayiin kuwa aan hubkorkooda ahaynba oo aan duruux xidhnayn laysa calayhim silaaxun tafsiir bay u tahay xusaran xusarna waa jamcu xaasirin xaasirna waa ruuxan aan diricii dagaalkiiyo dee silaaxii badna ay qaadan jireen aan sidan taas baa la yidhaahaa ee waxbay siteen laakiin duruuc may xidhnayn oo waa taas bayd laysa calayhim silaaxun aw kasiiru silaaxna ama hub badan oo korkoodii muu jirin dadkiina way ka horreeyeen falaquu waxay la kulmeen qowman qowm bay la kulmeen rumaatan leebka aad iyo dee xiraabta aad u gana aad taa u yaqaano oo loogu yaqaano ayay la kulmeen laquuna kollay dabdiyada ee iskaba hubsado kolkol baa kutubta akhdaay ay dhacda oo halkan oo kale laqow ay noqota waayo kolley waa ficilka dee markaa ficilku naaqaska ayaa ishkaalaadkiisa ayay tahay kol uu dee ku yimaado imanka sia imanka rama oo kale rama ramow baa la odhanaya shara sharow wa sharawhu bisamani baktin daraahima taas oo kale in kuwa qaarkoodna oo waxa weeyaan ujeedadooyin marka waktan oo damay ku imanaya kuwaasi fatxa bal kaba horeysa dee wawdii jamaacada kuwana damaa ka horreyn soo laqu iyo radu iyo nasu iyo kuwaasaa bal matalan kashu iyo inoo dambaysa labaduba markaas kolley waxaanay tahay oo daabitku yahay ficilku hadduu marka hore maadigiisu uu faciilo yahay wasankiisu faciila waa laqiya nasiya kashiya bal waxyaalaha caynkaasa hadduu facila yahay in radiya iyada marka iclaal yimi daraaddeed oo dee ina xarafbaa meesha kaba dhacaye waxaa meesha timaada xarafkan waawuljamaaca ka horeysa uu damisan yahay waa sida kan inoo yaala asalku laqiyu buu ahaa in markaasa xarakadii damad ya-da ayaa la naqliyo xarafkii ka horreeye loo naqliyay iyadna markaa iltiqaau saakineyn ba u dhacdo laqubay noqotay sida dee radi oo kale raduu canhu taas nasullaha oo taas iyo kashuda inoo dambaysa laakiin hadduu ficilku facalo baabkeed yahay saa ramaa iyo sacaa iyo kuwa iyagu saa kuma yimaada iyada in markaa in xarafka ka horeeya waljamacuu fatisan yahay sacow ramow sharow taas iyada naftooda waxbaa kaba dhacan oo sacayu iyo ramayu iyo taasaa asalku ahaa xarakadii markii la naqliyey ee xarafkiina dhacay ayaa dee waxay meesha tilmaamaysaana xarakadii jirtee bal matalan taasay kala yihiin oo imanka laqu iyo radu iyo nasuna waa isla baab ramow iyo sharowna baab kaley tegayaan xuruuftu way isleegihiin labadan xarakana waxyaalay kala tilmaamayaan ine marka kale iyada wixii ma muuqdaan oo isla baaba-i waxay tegeen sibay u wada yimaadeen xuruuftii way isleeg tahay ee markii kale dee xarakadii ficil caynta ay muuqatayna meeshii ma jirteen lakiin bal taasba weya falaquu qawman qawmel waana kolley ishkaal oo kol kol dadkan dee waan arkaysa ama mudiiciinta de weliba idaacadka carbeed kuwooda dee ugu sii mudnaay oo kale kolkol halkan ishkaal inuu yimaado oo dee yar khabad ama labsi dhaco sida dee markaa ficilkaa naaqaskaah waawaljamaaca lama xidhiidhay marka uu maadiga yahay in xarakadiisa kolkol labsi dhaceed falaquu qawman rumaatan waxay la kulmeen qawman qowm rumaatan macnaa ah jamcu raami weeye aada u yaqaana ramyiga oo waaba tan laa yakaadu aan u dhowaanahayn yasqudu inuu dhaco lahum sahmun lahum weeye lahum xaaluhu sugaya sahmun uu dhaco dhulka u dhacaba macnaha waa dad aada u yaqaanayo laadka gadaa mar ruux buu haystaa inuu dhulkaba u dhaco oo aanu matalan aanay wixii la seegaan ha umaba dhowaanayaan saasaa dhacday jamcu hawaazina wa bani nasrin wahum de balaan mubtade qadaranaynaa jamcu hawaazina haddii ay xataa imanka fadxisaan lahayd dee waxba icraabi maynaan weyneenoo qawman baan markaa aan raaci layna maan kama bedeli lahayd jamcu hawaazina wahum kuwa ay la kulmeena jamce ka hor yimi jamcu hawaazina wa bani nasrin reerkaa reer hawaazin la odhanayay iyo bani nasriguna kolley reer hawaazin buu kaba mid yahay ayay ahaayeen farashaquuhum waxay ku ganeen iyagii rashqan ganid bay laakiin ku ganeen maa yakaaduuna iyagoon u dhawaanayn yukhduuna inay gafaan oo macnaa ay laba seegaan kale rashqanna waa dee mastarkii rashaqa waxaanu sheekhu halkan raximah llahu tacaala wajazaahu llahu khayran uu ku kala farqinayaa rashqi iyo rishqi ayuu inoo kala farqinayaa rashqi haddii la idhaha waa mastarkii darabahu darban oo kale rashaqahu waa ganay laabkiibuu ku ganay rashqan ganid buu kuba ganay laakiin haddii rishqa la idhaho waanay inoo dambaysa haddii la idhaaho waa leebabka mar la wada gano eeg waa leebabka mar la wada gano ee mar keliya lasii wada daayo taas baa ra-da la kasriyaa rishqi la odhanaya oo arishqu waa jamaacatu siham alati tudlaqu mara tarmiha jamacatu dafcata dad jamaaca koox baa mar keliya wada ganaysa taas rishqi baa la yidhaha lakiin rishqigu waa masarka imaka waanu inoo dambeeyaa rishqi haddii la idhaaho maa yakaaduuna yakduuna markaasaa dee wuxuu baa kaba hor yimin leebabka aan dee tiro lahayn xisaab lahayn baa dadkii socday silaax adagna ma haystanba faaqbaluu markaasay soo qaabileen oo rasuulka ilaahiyna way ka dambeeyeen hunaaka meesha ilaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi xagga dib bay soo yaaceen warasuulullahi rasuulka ilaahiyna sala allahu calayh wasalam calaa baklatihi baqashiisii albaydaa cadda albaydaai caddayd ayuu kuba sugnaa wa abu sufyaan bn alxaarisi bni cabdilmudalibna yaquudu bihi wuu hogaaminaya markii horena waxaan soo aragnay inuu rikaabka hayay waxaa dhici karta markaa inuu isyar bedbedeleen oo markii hore isaga ku hogaaminayay markii dambena cabaas ee dee dadkiina ay sii yaacayeen rasuulka ilaahayna uu eriyey xaggii uu dedejiyeyba yadii eriyayay xaggii cadowgii uu kuma eriyayey ayuu sidaa aynu soo marnay isagoo ka baqanaya inay ula gasho oo uu doonayay inaanay degdegin ayuu isagu malaa la wareegay lijaamkii oo dee taasay ahayd ee markii hore ay dee tani ahayd markaa oo waa sidana waa la wareegu markii dambe uu iska baqanayay iraadata allah sidaa aynu soo marnay allah tusrica ayuu isagu qabtay isagoo taa ka baqday fanazla rasuulka ilaahay baaba dhaadhaco fastansara ilaah buu nasri kaba dalbay waqaal qaala waxaanu yihi weli waa iscadaynaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ana nabiyu laa kadib ana anigu annabiyu nebigii baanay xaqa ahaa runtahay oo laa kadib ay laa kadiba fii dalika wax beenoo taa ku sugani ma jirto manaa dee saa daraaddeed ma cararayo nebi baana anigu ma cararayo ma jabayo ma baqanayo ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualib baaban ahay taas buu yihi uma safahum intii dee soo noqotay buu safay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh nasrigiina waa ilaahay baa soo dejiyey weeye ana nabiyu xaqan falaa asiru walaa azulu arrinkuna kolley shajaacadii rasuulka ilaahay way nooguba sugan tahay arrinka kale inooguba suganaa rasuulka ilaahay marka tani waa shicire shicirku marka aanu ruuxu u qastin hadal buu yidhi hadalkiibaa isagoo dhacay dee kaafiye leh wasan leh waa awsaantii shicirka midkaada waafaqsan laakiin kumuu talageli o muuqasna waa hadal iskaba iska lahaa un iyada markaa shicir laguma tirinayo wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu waxba kama hor imanayso waxyaalihii dee kaba dhacay rasuulka ilaahay isagoo mawsuuna eenu ku talagelina itifaaqaan ugaba dhaco saa daraaddeed baaba aayaadka qur-aanka iyo ba laga yaabaa dee axaadiista qaarkood iyo usluubkay kuba yimaadeen haddii laga dhigo imika wasankii la saaro inay beyd shicri ka soo bixi lahayo kale beyd ay noqon lahaayeen waa markaa taasi ma jirto imika lama odhanayo taasoo dee qasadkaasi ma jirin arrinkan kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ana bnu cabdilmualib lahaana cabdilmualib horta waa awowye rasuulka ilaahina waa kuba shuhuroobay waxaana carab dhexdeedana mashhuur buu ku ayo waa la yaqaanay laakiin aabihii isagoo yar buu dhintay oo dee sidaa laguma aqoono dadku may aqoon markaa waa xaggan shuhuradii iyo taasi isuguma teriya arrin kalena culimadu way soo naqliyaano walow sifyazin iyo markii xabashada wadankiisa lagama saaro cabdimualib iyo ay u tegeen oo markaa dee ay tahni ahaan ugu tegeen iyo laga maqlay waxyaalaha dee jiray lalahaa nebi baa soo bixi doono kasoo bixi doonaba dee cabdimualib dadkiisa kasoo bixi doona taasna way jirtay oo bal markaa malaa taasna waa xusuusin bay ahayd ee waa shuuradii horena kitaabkaynu ugu soo aragnay ninkii reer bani sacd ay sooba dirteen markii uu yimi rasuulka ilaah yimi abdimaam baa la odhanaya aniga waxay dhacday halkan hammaan baa dhacday mooyo idinkana inay taasi dhacday abdimaam dee hore inu kitaabka ugu soo marray waa kii lahaa inay xisaan loogu yaqaanay ayukum ibnu cabdilmualib marka waa xaggii shuuradii in oday u ahaa magac leh shuuroobay cimri dheeraaday sayidkii reer markana ahaa markaa taas bay keentay arrintan kalena dee markay waa dagaal ay tahay marka dee habkii jaahiliyad iyo waxaasiyo faan cid kale loogu faaniyo loo yidhaaha ayay tani madmuum noqonaysahay markay dagaal noqotay dee isa sheegitaankeed iyo waxyaalo taasi iyada waa shay jaaisa waa kan rasuulka ilaahay laba yimi saxaabada qaarkoodna ay laba yimaadeen barhkoodna uu halkan magacyadoodii kaba sheegayo xdثna أحمد بن جناب المسيسي qال xdثna عيسى بن يuنس عن زكريا عن أbي اسحاq qال جaء رaجuل nin baa yimi ilى الbrاء faqاl akunتm miya ahaydeen walaytm kuwa cararay jeestaya yومa xunayn iyo abا cmاarata faqاla wuxu uhi أshhad عalى نabiي الlahi slى الlه عليه وsلم dad bay carareen lakiin waxaan anugu cadaynaya anqiraya rasuulka ilaahi salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه inaan ujeedsan oonu isagoo cararin walakinahu laakiin indalaqa waxaa tegay akhifaau kuwa fudud oo min annaasi dadkii kaba mida iyo waxusarun kuwa aan hub wadan oo hub siyaasa wadan baa waxay u kaceen oy dadkii ka horeeyeen ilaa hada alxayi reerka min hawaazina wahum qowmun rumaatun waa niman ramyiga aada u yaqaana faramahum waxay kusoo ganeen birishqin eeg rishqi waa tii marka dhawaydaan sheegaynay waa leebabka jamaaco iyo kooxi mar keliya ay soo wada ganto macnaa waa jamaaco sihaabo badan oo min nablin leebab ah kaanaha waxaabad moodaysay rijlun waa qidco min jaraadin ayax qidco ah ama gobol dhan iyo dee qidco dhan oo ayax oo duulaysa ayaabad moodaysay fankashafuu dee kuwii markay waxaasi ka hor yimaadeen ayay deeta dib u soo carareen faaqbala alqowmu qowmkii gaalada ahaabaa waxay soo qaabileeny iyagoo nimankii daba yaacaya ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam وabu سفyاn بن الxاrث yqud bه bغlth fanزl wuu degay وdacaa ilaahay buu baryay واstansr gargaar buu weydaystay وahuwa yquل أna النabiy laa kdib أna بن cabdالمنطلب اllahuma نزl نصrk ilaahw nasrigaagii soo deji buu hi qaal اbrw kuna waxaan ayn wallahi baan ku dhaarane id axmara markuu casaado guduuto adkaado weeye alba'su dagaalku waa xarbadu weeye iyo shidadu marka ay dagaalku adkaado nartaqi bihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaan gaashaan kaba dhiganayno ujeedadu waa rasuulka ilaahay dee cid cadowga uga dhawaanaysay waqtiga caynkaasa may jirin oo ninka ugu geesisani waa ninka rasuulka ilaahay dhinac jooga weeye marka dagaalku aad iyo aad u adkaado waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh shajaacadiisii aad iyo aada uma badnayd ayaa wuxuu leeyahay idaxmara albas basigu waa xarbadii casaankuna sa dee dhimbiil ama dab casaaday oo kale oo markay dhuxusho aad ay u shidanto macnaa dagaalku markuu aad iyo aad u adkaado nartaqi bihi isagaabaan gaashaan noo noqonayo dee naga wada horeynayay waina shujaaca ninka geesiga mina anaga naga midi laladii kii weeye yuxaadii bihi lasim la simaya yacni nabiya sala allahu calayh wasalam waa rasuulka ilahi shajaacadiisa ka isaga la siman kaas buu ahaa geesiga iyagu وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر ولفظ بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أbي اسحاaq qال سمعت البراء وسأله والxاal سأله رaجuل من qays reer qays buu ninku ahaa أفررتم عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يومa xنayن fqال البراء ولakiن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم hadday dadka qaar carareen rasuulka ilaahay ma cararin وkاna hawاaزin hawاaزin yومaidin rumaata niman leebabka aad u gadaa meelada uga horeeyey meelihii ee luqluqyadii iyo golidii iyo meelihii bay uga sii horeeyeen waxay ahayn rumaatan bay ahayn wainaa lamaa xamalnaa calayhim markii aanu weerarka ku qaadnay inkashafu markii hore way jabeen faaqbatnaa cala lkanaami malaa mar lagu soo rogaal celiyo wayo markana markaa de walow desan siirada ku hayno axaadiisana ay nooguma timi in laba xaalo aanay jirin xaaladii hore unaydo markii ugu horreysayba ee taa ilaahay dhi wayoma xunayn ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shay marka horeba carabkaasa riwaayaadkii hore inooguma sugnayd bar riwaayadiisa inooguma sugan faakbadna waxaanu ku foorarsanay oon ku jeedsadeen cala alghanaa'imi faistaqbaluuna waxay nagala hor yimaadeen bisihaami leebab walaqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam calaa baglatihi albayda waina abaa sufyaana bna alxaariثi aakhidu bilijaamiha walxalwa yaqulu rasuulku leeyahy ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuطalib وxadثnي زahيr بن xrb ومحamed بن المثنى وbkr بن khلaadi qaluu waxay yidhaaheen xadaثnaa yaحya بن سacيidi عan سfyاana وyaحya الqطاn سfyaankuna waa hawri qaala xadaثnii abu isحاaq عan الbarاaي qaala qaala lah rajul nin ba wuxuu ku yihi oo bara ku yihi yo abaa cmaarata fakr xadiiثa xadiiskii hore inu soo maray buu sheegay wahuwa xadiidkan سfyaan الthawri aqalu mid ka yar weeye min xadiiثihi ma xadiiskii raggii hore ee ragga horena waa intii abu isxaaq kaba warinaysay zakariya iyo marka la eego shucba iyo abu khaysama xadiiskoodii uu ka yariyey wahaulahi waa iska ta'kiid untani iyo idax wahaulahi kuwa hore waa ragga hore saddexdii atabnu xadiisin iyagaa xadiis ahaan ugu taabsanaa xadiidkan aynu hayno ee ama imika halkan sanadkiisii aan hayna sufyaan athawri waana xadiiskii hore an soo marnay bal xadiiskana waan raacina wala waqti aan dheer aan fadhina وxadثna زahيr بن xرb qال xadثna cmر بن yuنس الxنفي qال xadثna ckrمة بن cmاr qال xadثnي إyاس بن سلمة qال xadثnي abي abي سلمة بن اكوع wy qاaل qزwna waanu duulay mعa رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi mعiisa xunaynan xunayn baan ku duulay falamaa waajahna alcaduwa cadowgii markaan qaabilnay ayaan taqadamtu cadowgii aan ka hor tagnay dee cadowgii ay isku dhawaadeen ayaan anagu hore u dhaqaaqon hore u socday faacluhu waxaan fuulayo dusha uga baxayay saniyatan meel jiir ah ama waa dariiq fi ljabal eh ama caqabadii acluuna mudaarican uu ka cabiray waa xaaladii hore ayuu kana xikaayoonayaa wuxuu leeyahy bal iminka si wuxuu xaaladiiba iminka ay dhacayso iminka suuraysanayo oo waxaan macnuhu waan ka kor noqday weeyaan waxaan fuulay saniyaan fuulay faistaqbalanii waxa iga hor yimi rajulu nin min alcaduwi cadowgii kamida fa armiitanna waa la mid waan ku ganay bay ahayd faarmihii waan ganayay oo ninkii bisaamin leeb baan kuba ganay fatabaara cani u iga qarsoomay ninkii iga hor yimi ayaan leeb kusii daayay oo markaasuu iga qarsoomay famaa daraytu maan garan maa sanaca ninku wuxuu sameeyey inaan la helayo in kaleyo wuxuu sameeyey wanadartu wuxun baaban arkay ila alqowmi qowmkii reer hawaazin faidaa waabahum iyo xaggoodii baan eegayna isagu buur buu u baxay faidaa waabahum iyagiioo qad dalacuu ka soo baxay min saniyatin uqraa halkii uu joogay mooye waa dariiq kale ama meel karin oo kale iyagoo ka soo baxay ubaaban arkay faltaqow way kulmeen hum iyaga iyo wa saxaabatu nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga asxaabtiisii fawallaa saxaabatu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii waana sababtu waana ta aan soo sheegin iyo asbaabahaas ayaa jeestay oo markii ugu horreeyay de waxaanay filayn baa kuwa yimi oo waa la yaacay iyadoo dadkaa kalena ay ku dhex jiraanba wa arjicu tanna waa xaaladii hore buu ka xikaayoonayaa makaanku waa ama maxalku waa maxal maadi eh wa arjicu waan laabmaye waan laabmay munhaziman aniguna halkii dhinac kalea anigoo ama dee jabaya oo dadkii laba mida wacalaya korkaygana burdataani laba maraa korkayga ahaa mutaziran xaalan ay midku guntan biixdaahumaa labada burdo mid ahaan waan guntanaa murtadiyan aan ahay ama xaal aan ahay mid huwan bilukhraa ta kalena dushaan kama huwanaa fastadlaqa waanu ordayaa dee waa lasii yaacayaa fastadlaqa waxaa furmay oo dee suunkii iyo wixii uu ku xidhnaa kama furmay izaari hoosguntigaygii marka waktina malaa uu u ogolaan waayey inuu hagaag u joogsado guntiga hagaag u adkaystu xidho fa jamactumaa waan sugayey labadoodii oo jamiican xalayn iyagoo dhan oo malaa gacantiibuu ku qabsadayoo wa marartu waan maray markaa calaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam ina way ka horreeyeenoo rasuulka ilaahiya way dambeeyeen dadkiina waa kuwa soo noqday waa kuwii markaa hore oo akhifaa iyo xusartiye isaguna waa horreeyey minaziman xaalani anigoo dee soo baqday oo wahuwa walxaal wa rasuulka ilaahi calaa baklatihi shahbaay ashahbaa albaydaa dhan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa yihi laqad raa u arkay markuu arkay xaaladiisa iyo dee waa kan maradiisa xejisanaya een hagaag u guntan ibnu akwac in akwac fazacan argagax buu arkay iyo waxa laga cabsado falamaa ashuu gashuuna waa sii laquud imaka dabooleen ay ku soo dhowaadeen weeye rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay nimankii reer hawaasin ayuu nazla can ilbaqlati baqladii ka dhaadhacay uma qabada wuxuu qaaday qabdooday qabdatan qabdo min turaabin ciida markii horena xasan soo aragnay waa suurtagal laba inay kalaayeen siduu nawowi leeyahay ama mid keliya ahayd oo dee ciidna way ku jirtay qururuuxna waa ku jireen qabdo keliya oo min alardi uma istaqbala bihi wuxuu la qaabilay waa dee bituraab wujuha wejiyadoodii uu ku saydho faqaala wuxu uhi shaahat ilwujuuhu wejiyadiina way xumaadeen famaa khalaqa allahu ilaahay ma abuurin minhum xaalu kaba mid yahay insaanan insaan ilaa malaa waa buuxiyey caynayhi labadiisii indhood buu turaaban ciid kaba buuxiyey bitilka alqabdati taas baa ilaahay wada gaadhsiiye waa mucjizada aada iyo aada u weyn ee ilaahay baana gaadhsiiye oo wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa fawallow way jeesteen mudbiriina xaalayin iyagoo daba jeedinaya faazamahum allahu caza wajalla ilaahay baa jebiyey waqasama uu qeybiyey rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam hanaa'imahum xoolahoodii oo aada u badnaa oo geela ayaaba kumayaa lahaa adhigana hadalkiiba daa dadka ayaaba dhowr kun gaadhay sabyigii ahaa bayna almuslimiina muslimiintii buu qaybiyey walow dee markii dambe wixii sabyi ahaay oo dhan lasii wada daayey xoolihii laakiin muslimiintii baa loo qaybiyey wallahu subxaana wa tacala aclam